إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii axkaamu ljanaa-is waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay masalada boqol toban iyo afar waxyaalaha qofka muslimka marka uu dhinto kadib anfacaya oo ajar u soo qormaya iyo thawaab markuu dhinto kadib u soconaya masaladaasaan ku jirnay waxaa ka mid ahaa waxyaalaha qofka muslimkaa markuu dhinto kadib anfacaya ducada muslimiintu u duceeyaan waxaa ka mid ahaa dayn haddii lagu leeyahay in laga gudo qof kastaaba ha ka gude waxaa ka mid ahaa soon oo nadar ah haddii lagu leeyahay soonkaas nadarkaa in laga soomo oo uu ka soomo qof oo weligiisa ah qofka oo weligiisa oo ah dadkii qaraabada ahaa inay ka soomaan waxaan kaloo soo ogaanay waxaa anfacaya weladka uu dhalay oo saalixa ah oo carruur fiican oo ilaahay daacadiisa ku fiican ah hadduu sadaqo ka bixiyo sadaqadaasu inay anfacaydo carruurka hadduu asagu diin ku tarbiyeeyeyna dhammaan daacaadka uu sameeyaba ajara waalidkii looga qoraa ilaa waalidkaa ku tarbiyeeyey oo tusay qayrkan markaa ajaraa looga qoraa afartaas oo qofku markuu dhinto kadib ajar uga qormaayo aan soo qaadannay wuxuu nooga bilaabanaa darsigeennaan arrin shanaad oo qofku markuu dhinto kadib ajar uga soconayo waa wax markuu noolaa uu ka shaqeeyey oo wanaag ah oo nacfigoodii baaqi yahay bacda mowtihi waana arrimaha muhiimka oo qof kastaba la rabo intuu nool yahay inuu ka shaqeeyo intuu nool yahay qofku wax uu ka shaqeeyey oo markuu dhintay kadib nacfigoodii socdo nacfigoodii socdo waxyaalaha qaaligaa oo qof walba inuu ku xisaabtamo ay tahay weeye taas khaamisan maa shay ayaa u soconaya ajarkiis khallafahu qofku uu gadaal mariyey min bacdihi asaga gadaalkiis oo min aafaarin raadyaal ah aafaartaasoo saalixatin wanaagsan waxyaalo intuu noolaa uu ka shaqeeyey oo ah wanaag lagu nacfinayo markuu dhintay ka gadaal raadad wanaagsan oo ka haray wa sadaqaatin iyo sadaqooyin sadaqooyinkoo jaariyatin soconaya waa waxyaalaha qofku maanta intuu nool yahay samaysan karo oo la rabo inuu samaysto sadaqa jaariya sadaqa jaariya waxaa la idhaahdaa shay lagu nacfinayo daatadiisuna baaqi tahay ajarkiisuna soconayo shaygiioo daatadiisii baaqi taha lagu nacfinaa sida gurigaad dhisatay waxaad tidhi musaafirku ha seexdo meel adiga aad og tahay musaafirka markuu yimaado uusan guri siduu raba uga heli karin aad inta guri ka dhistay dhowr qol dhowr sariiroodaad dhiga dhowr joodariyaad saare magaalo hibloo taqaan tuulo hibloo taqaan markaas le musaafirku ha ii seexdo qof markaa daryeelaad u samaysane weysadiisa iska taalla waxaweyn joodarigiyaa yaalla tooshashaa la dhiga amase fayruus khalaas musaafirka dhan oo magaaladaas waa ku soo hiranaya guryihii musaafirkana geeyi khalaas waa iska seexana waa ku tukana waa ku ducayna waa iska tega waxa weeya waa wax qofku ay dhici karto inuu qabsan karo dad badan ay qabsan karaan dadka gobol haddaysan qabsan karin dugsi qur-aanoo la dhiso masaajid la dhiso guryo oo ardada daalibcilmigaa seexdaan la dhiso agoonta meelo ay ku noolaadaan la dhiso waa waxyaalahaas marka aafaar wanaagsan raad wanaagsan qofku inuu ka tagto wa sadaqaatin sadaqooyin jaariyatin soconayda liqowlihi ilaahay qowlkiisa u daliila tabaaraka ilaaha qayrkiisu batay wa tacaala ilaaha sarreeye ilaa wuxuu yidhi subxaana wa naktubu waa qoraynaa maa wixii qadamuu dadku ay hormarsadeen wa aahaarahum raadyaalkoodina waa qoraynaa maa qadamuu waa qofku intuu noolaa wixii uu sameeyey waa la qoraa wanaag iyo xumaan labada waa la qoraa aahaartana waa wax uu sameeyey oo markuu dhintay kadib baaqi noqday wanaag iyo xumaan labada waa noqon karaan ayadana waa la qoraa qofaad intuu noolaa wanaag ka shaqeeyey wanaaggiyaa shaqaynaa markuu dhintay kadib waa loo kora ajarkiisa asagoo dhintay qofna intuu noolaa ayuu balaayo ka shaqeeyey balaayadiia socota asagiioo dhintay ayay socotaa waa dhintay waa fannaanu ahaa heesii laga duubayaa socda balaayadii iyo dembigu u socda waa dhintay qur-aanu dad baray dadkii asagoo dhintaa qur-aankii dadkii sii aqrinayaan cilmiyuu dad baray cilmigiiyaa lagu camal falaa ajarkiiya u socda marka qofku markuu noolaa wuxuu ka shaqeeyey maa qadamuu weeye markuu inta dhintay kadib wixii oo socdana waa raadkii uu ka tegay wa aafaarahum wey raadyaalkoodii wa fiihi xukunkan axaadiid ayaa ku sugan alawelowkan ugu horeeya marwiyin waxaa laga wariy can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa maata marka uu dhinto alinsaanu qofka inqadaca waa go-a canhu xaggiisa camaluhu ey tajdiidu hawaabi weye ey faa'iidatu camalihi wa tajdiidu hawaabi camalkiisa faa'iidadiis waa go-a hawaab cusub in loo qora waa ka go-e buuggiis waa u dhammaata xaashiyaduna kugu dhigaa faa'iidatu camalihi wa tajdiidu hawaabihi faa'iidadii camalka waa go-e ajar cusub in loo qoraa waa go-e marka naftu ka dhacdo qofka waa go-e ilaa min alaaati ashyaaa saddex shay maahane saddex shay ma go-ayda ajarkoodii asagoo qabri ku jira ayaa ajarkii u soconayaa saddex shay ilaa min sadaqatin jaariyatin sadaqa jaariya sadaqa jaariya waxaa la idhahdaa waa shay daatadiisu baaqi noqonaydo nacfigiisuna soconayo hadda haddaad qof lacag siido sadaqa jaariya ma noqon karto waa sadaqa un markaas lagu nacfiyey ama cunto bisilaad siiday cunto bisil markaasaa lagu nacfina laakiin fiiri baraagaad qoday meel aad ogtahay biyaha aad looga baahan yahay biyahaasaa ka buuxsamaa roobaa gala markaasaad haye waa kuu xihantah waktigaad og tahay aad biyaha loogu baahan yahay ad leeda haye hala furo waa waqaf markaad dhimato xata saasay u soceen guriyaad dhistay waa la seexana masaajidaad dhistay waa lagu tukanaa dugsiyaad dhistay qur-aankiyaa lagu baranaa waa sadaqa shaygii daatadiis waa baaqil qaadama laakiin nacfigiisiyaa socona sadaqa jaariya waa saas ilaa min sadaqatin sadaqa maahana jaariyatin oo socota laakiin hadda badaraad bisilad qof siiday waa sadaqa hadduu sax si sax loo baxsho oo waxyaalihii sharcigu diiday aysan ahayn ama lacagaad siiday qofka ama maraad siiday sadaqa jaariya lama yidhaah nacfigeedu la waa iska dhammaana kuwan nacfi waa dhammaana marka sadaqada jaariyada waa shay daatadiisu baaqi tahay nacfigiina socdo ow cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu nacfina daduu cilmi baray dadkii cilmigii ku camal fala qaar karaaba dadka sii bara inta cilmigaas qof ku camal falayo salaaduu qof baray sadaqadiiu baray adkaartiiu baray qayruu baray alla kacabsigu baray inta qof ku dhaqmaayo ajara u socda inta qof qof kale sii barayana ajara u socda qur-aankana cilmiga ugu weyn ka mid ah oo cilmiga ugu weynba waa qur-aanka oo wax dadka la bara iyo sunnada nabiga sal allahu calayh wasalam oo waladin saalixin ama caruur wanaagsan uu ka tegey caruurka wanaagsanoo yadcu lahu usoo ducayna caruur xun haddaad ka tagto wax nacfiya male wax nacfiya male maxaa yeelay ducada alla kama aqbalayo ilaahay yuu ducada ka aqbalaa inamaa yataqabal allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa dadka alla ka baqa saas darteeda qof aan alla ka baqayn haddaad dhashay waa shaqaynaa laaluushu wax ku kasba khiyaanu lacag ku kasba waa dhacaa huteello qamruu ka shaqaynaa boqol meeloodoo xaaraana xaaraan iyo xalaal kala soo cimaa sadaqada uu kuu bixiya ku anficime asagu ducadu kuu duceeyana ku anficime waxba waxba kuu tari maya intaasuu sadaqayna masaajiduu dhisa waxba kuu tarin haba kuuma gasho xoolaha markuu kasba yuusan uusan kala shaandhaynin alla kacabsi ma leh laaluusha hadday ku yimaadaan khiyaana hadday ku yimaadaan riba hadday ku yimaadaan ganacsi khiyaana hadday ku yimaadaan xatooye hadduu ku heli karo si walbuu ku jamcina carruurkaaga waa hantiile markaasuu leey aabbahay ha laga xajiyo aabbahay waxa weeyaan gurigaasaan u sadaqeeyey aabbahay masjidan u dhisay waxa weeyaan culumu isku keena aabbaha loo ducey tarim haba tarim hal bacaad lagu lisay ma maqasho everwo waxba kama soo naas caddaanaya wax ka soo naas caddaanama laakiin qof taqiya saalixa hadduu yahay oo fiirsanaya wax xaaraan oo dhan wa iska ilaalina shilinkuu kuu sadaqeeya waa waxbuu ku anfaca hadduusan xataa wax sadaqayn ilaah waalidkay u naxariiso u yidha waxbay ku anfici saas daraaddeeda nabiyaalka ambiyada ilaahay oo ayagu wanaagay xumaanta kala yiqiinay allaw caruur isi ma dhihi jirin laakiin maxay dhihi jireen rabbi hablii min ladunka duriyatan dayiba ilaahayow agtaada waxaad iga siidaa caruur wanaagsan maxaa yeele waxay ogyihiin caruurka xumo nacfi male maantana waxaanala ku kari lahayahay war caruurtiina ku dadaala maanta caruurta iskoolka waa loogu dadaalaa boqolaal doollara lala dul taaganya iyo jaamacadaha yaa wax kasta oo dhaqaalaa waa lala dul taaganya sowma jeedi laakiin inay islaaxaan waxa loo ogol yahay yara inta loo ogol yahay caruurkaas inuu islaaxo oo diinka barto oo wanaagsanaado marka waxaad moodaa inaanaan annagu oqoonin wanaagayaga iyo dantayada waana qaabka ilaahay u ciqaabo dadka ilaahay ka cabso diida dadka markay alle ka cabso diidaan ilaahay dantoodu halmaansiiya walaa takunuu kaladiina nasullaaha fa ansaahum anfusahum u fiirsado ha noqonnina dadka ilaahay daacadiisa ka tegey oo ilaahay dantoodii halmaansiiyey markay daacadii alla ka tageen soo ma jeedid caruurkii dhabarkaa layskaga jebin gaala loo diray waa waxa weeyaan wax kasta maadigii meel kasta jaamacada dabaddaha loo diray ma tukadaan hindiyu iga bartaa jaamacadu kuleey malesiyu jaamacada iga bartaa ma tukado soo ma jeedid annagaa kusoo aragna kuwa gaaloobay oo inta laga diray oo kafara ah oo le haddaan ogaanay in diinka islaamka uusan sax ahayn soo ma jeedid jaamacaduna kuu dhigta adig soo ma jeedid marka dantaadii ma taqaanid war caruurka adiga ku anfacaya maahan midka waxa weeyaan un xoogaa shilimaada aad ka hesho shilimaadka mideeda kale faasiq ayaa midka wanaagsan mid alla usoo dhiiba adigu ma taqaani shilimaaddaa rabta laftirkeeda yaa ku yidhi gacanta faasiqa kaliyuu ku jirtaa shilimaadka midka feecan yaa ka qadiya risqiga alle caruurku inuu islaaxaa dantaada ku jirta adiga adduun iyo caaqira marka ayadaas waa inaad awooddaada iskugu geyda inuu caruurkaadu saalix noqdo waa midkii ku anfici laha adduun iyo caaqirada akhrajahu muslim xadiiska soo saaray juska shanaad safxada toddobaatan iyo saddex wa siyaaqu siyaaqun lahu muslim u sugnaaday walbukhaari waa soo saaray fi ladab almufrad safxada sideedaad wa abu daawuudna waa soo saaray juska labaad juska labaad safxada toban iyo shan wanasay waa soo saaray juska labaad boqol labaatan iyo sagaal wadaxawi fii mushkil alaahaar ayuu ku soo saaray juska koobaad siddeetan iyo shan walbayhaqi waa soo saaray juska lixaad laba boqol toddobaatan iyo sideed wa axmed waa soo saaray juska labaad saddex boqol toddobaatan iyo laba wa ziyaadatu ziyaadadu liabi daawuud iyo walbayhaqi u sugnaatay ahaani xadiidka labeeye marwiyun waxaa laga wariyey can abi qataada qaala wuxuu yidhi abu qataada qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam khayru maa shayga ugu qayr badan oo yukhallifu rajulu qofku uu iska gadaal mariyo min bacdi asaga gadaalkiisa alaaun waa saddex wax a ugu qayr badan oo qofku markuu dhinto uu adduunka uga tagto waa saddex waxa uu iska gadaal mariyo macnaha waxa uu adduunka uga tagto wey saddex weeye khayru maa shayga ugu qayr badan oo yukhallifu rajulu qofku uu iska gadaal mariyo min bacdii gadaalkiis alaaun waa saddex waladun saalixun caruur wanaagsan caruurkoo yadcu lahu u soo duceeya sadaqatun sadaqo wa sadaqatun sadaqo sadaqadoo tajrii soconayda sadaqadaasoo yabluqu qofka uu soo gaara ajruha cilmi waxa weeyaan waxaan rabaa caruur saalixa u soo duceeya waa kow inuu ka tagto caruur saalixa oo uu dadaalo intuu nool yahay tarbiyeeyo ta labaadna waa sadaqo soconayda oo ajarkeedu soo gaaro sadaqa jaariya waanagii sheegna waa shay daatadiisu baaqi tahay nacfigiisuna socdo sida ceelasha la qodo bareegaha guryaha la dhiso masaajidda dugsida qur-aan waxyaalahaasoo dhan iyo waa cilmun cilmi yucmalu bihi lagu camalfalaa min bacdi gadaalkiis cilmi uu dadka baray oo isaga gadaalkiis lagu camalfalaa saddexdaasa ugu feecan qof adduunka intuu joogo wax uu ka shaqeeyo inuu iska reebo oo ay ka daba maraan akrajahu ibnu maaja soo saaray juska koobaad boqol iyo lix wabnu xibbaana soo saaray fii saxiixii raqamka siddeetan iyo afar iyo raqamka siddeetan iyo shan wadabaraniyu waa soo saaray fi lmucjami saqiir safxada toddobaatan iyo sagaal wabnu cabdirbarin waa soo saaray fii jaamic bayaan alcilmi wa fadlihi juska koobaad safxada toban iyo shan wa isnaadu sanadkiisu saxiixun weeye kamaa qaala almundiriyu sida mundiri ku yidhi fi tarkiib juska koobaad safxada konton iyo sideed alxadiiu aali xadiikaa saddexee marwiyi waxaa laga wariy can abi hurayrata aydan noqoshay qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam inna mimaa kii waxaa ka mid ah yalxaqu soo haleelayo ka daba imaana oo qabriga uga daba imaana almu'mina qofka muuminka min camali camalkiisa xaalu ka mid yahay wa xasanaatii xasanaadkiisa xaalu ka mid yahay bacda mowti dhimashadiisa ka gadaalna ka daba imaana waxaa ka mid ah cilman cilmi cilmigaasoo callamahu dadka uu baray cilmiga wa nasharahu uu faafiyo dadka ku dhex faafiyey o labo wa waladan caruur caruurkoo saalixan wanaagsan maya mid sayi-a waxba kuu tari ma caruur saalixa saalixaasoo taraka uu ka tegey marka laba shay waa inaad samaydo inaad horta ilaahay barido adugu saalix kama dhigi kartide inaad ilaahay barido labo inaad awooddaada ku bixido ood ku dadaasho inuu saalix kuu noqdo caruurka ilaahayna aad u barido aadna dadaasho sababkii la timaado labadaasaa la rabaa saddex wa musxafan musxaf musxafka oo warahow uu dhaxal siiyey dadka kitaab musxafa waagii hore qur-aankaanoo dhan gacantaa lagu qori jir hadda waaba iska fuduya inta soo gadaad sadaqay karta kitaab musxafa ayuu dadka uga tegey oo uu dadkii siiyey oo yidhi akhrista qur-aanka ka akhrista musxafka waa kitaabka qur-aankaa laydhah musxaf masxaf misxaf waa muallat almiim miimka saddexda waa laga shaqli karaa ow masjidan kan afraad ow masjidan masjid banaahu uu dhisay masaajid uu dhisay uu ka dhintay masaajidka haddaad wada dhistay hadda waa qayrkii weynaa haddaadan wada dhisi karinna mid la dhisayaad wax ku darsato waa qayr ajiraad ku leeda intaad geysataad leeda shan ow baytan guri gurigaasoo banaahu uu u dhisay libni sabiili musaafirka guriyuu dhisay wuxuu ihi musaafirkiiyo martidaa iskale maanta haddii la baxo magaalooyinkan huteelada laga helaa laakiin tuulooyinka iyo gobollada haddaad tagtaan huteelna mara qaar badan macnaha qaar ka midu guri laleeya musaafira loo dhisayna warkiis badaakaas kaas maba las weydiiye isaga waxaala maba la yaqaan wanaaggaas guri waana wax dhici karta gobollada gobol wax yaru uga dhismi karaa ka warranta wax yar u uga dhismi karaa oo magaalada wax uga dhiswaa ka yar maxaa yala dhulku lacag ma joogo gobollada waxaa lacag la-aana camal lagu heli karaa lacag yaraa lagu heli karaa nacfiga uu leeyahayna masaajid inuu ka ajar badanya dhici karto maxaa yal shayga ajarka wuxuu ku yeeshaa baahida baahida loo qabo marka meelahaasoo kale waa la ugaarsadaa ka meelahaasoo kale waa la ugaarsadaaoo layskama dayaco waa arrimaha muhiimka ay ka mid tahay iyo ow nahra weli ajraahu oo asagu socodsiiyey weli meelaha kanaalada kanaalada beeraha lagu waraabsadaa xoolaha laga shubtaa weligaad kanaal ka soo jeexi kanaalkii hebeljeex markaasaa leeda waa isadab inta kanaalkaasu socona ama webiha lagu ama beerha lagu waraabiyo ama xoolaha cab ama dadha cabi ajarkaaga kuu socdo waana wax badan inaysan ahayna dhici karto kanaal xoogaa iyo qof kadba intuu jeexi karo inuu jeexdo waa wax weyn aw nahra webi ajrahu u socodsiiye aw sadaqatan sadaqo sadaqadaasoo ajra sadaqadaasoo akrajaa uu ka bixiyey min maalihi maalkiisa fii sixati intuu caafimaadka qabay waxayaatii noloshiisii sadaqadaasoo yalxaqu soo haleelaya min bacdi mowti dhimashadiisa ka gadaal sadaqo oo inta uu bixiyey aan nacfigeedii dhammaan daatadiya baaqiya nacfigiiya soconaya waa sadaqadii jaariyada ahayd akraja ibnu maaja ayaa soo saaray juuska koobaad safxada boqol iyo lix biisnaadin xasanin wa rawaahu ibnu khusayma ayaa wariyey fii saxiixihi raqamka laba kun afar boqol iyo sagaashan ayda noqoshay walbayhaqiina waa wariyey fii shucab iimaan raqamka saddex kun afar boqol afartan iyo sideed araabi xadiiska afray marwi waxaa laga wariyay can jariir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaal kunaa waxaan ahayn cinda rasuulilahi rasuulka ilaahi agtiisa sala allahu calayh wasalam fii sadri nahaari maalinka awalkeeda waqtiga oo duhurku soo gelayay aheed maalinka awalkeeda ayaan rasuulka la joognay sala allahu calayh wasalam fajaahu aqwaamun dadaa u yimaadeen rag ayaa u yimaadeen raggaasoo xufaatun oo cagacad xufaatun waa lagodaa waa laga sifayna lagama xaaleeyo inta la kordhiga lama xaaleeyo nakiro wax lagama xaaleeyo raggaasoo xufaatun oo cagacad raggaasoo curaatun qaqaawan tanaa la xaalaynaa mujtaabi nimaari bustayaal kuwa jeexday xaalay yihiin xaalay nakiradii aqwaamun aheed musawiqay hesho waa laga sifeey laba gooraa la sifeeyey nakirada markaas kadiba wax laga xaalay kara markay musawiq yeelato marka laba sifa laga sifeeyey kadib ka xaaleen dhar ma hayaan kale bustihii ay inta meesha dhexda ka darooriyeen oo madaxa ka soo dusiyeen ay mustihii halkaana dhinaca ka laalaada dhinacanoo ka laalaada marka halkaana waa in gacanta lagu qabta kana gacanta lagu qabto dii kale cawrada muuqane macnaha aradka dadkaas aya fiiri iyo dharla-aanta bustay dhexda ka dalooriyeen madaxay ka dusiyeen bustahaasay marka cawrada ku qarsanayaan wax kale lama hayo waa dad arad ay uga caddahiya dhaqaalalaani busaarad ay heshay fuqaraa fajaahu nabiga waxaa u yimaadeen aqwaamun qoomyaal raga u yimaadeen aqwaamtaasoo xufaatun agacad curaatun qaqaawan mujtaabin nimaari xaala iyin kuwa bustayaal dilaacsaday awil cabaati ama cabbaayado raggaasoo mutaqallidi suyuufidhe xaalayihiin seefo kuwa garwaaxeegsan mutaqallidi suyuufi seefo xaalayhiin kuwa garwaaxeegsanoo macnaha garabka ugu jiro walaysa calayhim korkooda ma ahaanin usurun hoosguntiyaal ama macawiso walaa shay-un shayna ma ahayn shaygoo qayruha macawiso aan ahayn dhar kalena ma haystaan caamatun badankoodu min mudarin qabiilada reer mudare nabigu ka dhashay badankoodu kuwaasay ahaayeen bal kulluhum min mudarin iskabadaya dhammaan waxay ahayn reer mudar qaraabada nabigay ahaayeen sala allahu calay wasalam fatamacara waa isbedelay wejigii rasuulku fatamacara waa isbedelay wa fii riwaayatin waxaa ku sugan fataqayara waa isku mid fataqayara waa isbedelay wa macnaahumaa macnahoodu waaxidun waa mid waa isku mid fataqayara waa isbedelay wejhu rasuulilaahi rasuulka ilaahi wejigiisii sala allahu calayh wasalam limaa shay dartiisu isla bedelay ra'aa uu arkay bihim dadkaas uu ku arkay oo min alfaaqati busaarad ama faqri ah faqriga uu ku arkay faqriga nabiga waa naxariis badnaa marka markuu arkay dhibaatada ka muuqata oo haysata ayuu aad uga naay ayuu aad uga nahay fadakala gurigiis u galay fiiri marka nabigana waxaa ka mid a dariiqaysa koow sadaqada asagaa dadka ugu sadaqa badnaa dadka isagaa ugu deersaysanaa dad inuu wax amre kama bilaabine gurigiisi uu ku ordo markaasuu yihi wax ma layaaliin saale waxba lama hayo markaas kadib uu dadka kale amra laakiin sadaqada asagaa dadka ugu hormari jiray maan inuu isagu inta amro isagu wax kaydaysanayo inta dadka wax amro maya fa dakala gurigiisii u galay uma kharaja waa soo baxay fa amara bilaalan bilaalu amray wakhtigii duurkaa galay salaada duur wakhtigeediyaa la gaaray fa amara bilaalan bilaalu amray fa adana bilaal waa adaanay wa sallaa nabigu wuxuu tujiyey dadka adduura uma sacida wuxuu koray mimbaran mimbar mimbarkoo saqiiran yar uma khataba waa khudbeeyey nabigu faxamidallah alluu mahdiyey wa afnaa calayhi alluu tilmaamay sidaasuna ahaa nabigu markuu furfuraayo warka daduu la hadli rabaa hadda sadaqa hala bixiyu dhihi rabaa sidaasuu hadalkiisa ku bilaabi jiray ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh qof kasta oday kasta madax kasta muslim kastaoo hadlaa saasunu hadalka ku bilowbaa la rabaa sidaasunu ku bilowbaa la rabaa qof kastoo muslim hadlaa alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah washhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah washhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh nabigaa lagu sallina kadib aa la hadla sidaas waa in lagu bilaabo khudba kasta qofka haddii kale iska aamuso yuusan dadka soo hor istaagin qofka khudbayna marka hore ha soo barto sida loo khudbeeyo sida loo qudbay inu soo barta ma ujeedaa lagama bilaabo inta soo istaagto waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaalka marwooyinka iyo lagama bilabo halkaas kama bilawo qalad waa iska aamus waxaad ku hadasho mid taqaanid soo baro marka qof faatixada noo akriya warka aan furfuranne kama bilowdo ayadana kama bilowdo faatixada meel lagu akriya leeda salaada waa lagu akriyaa qof jiran hadda aragto waa lagu akriya meel ay leedahay meel walba diintu meel ay leedahay diintu mid walba meel ay leedahay qof jiran haddaad timaad u timaaddo ina alxamda lilah lama yidhahdo maxaa yeele meeshaan male meeshaan maxaa iska le faatixada qofka jiran faatixada lagu akrina qof jiran inta kor timaaddo ina alxamda lilah naxmaduhu wanastacinu lama yidhahdo soo ma haddii warka la furayana faatixada noo akriya aan warka furanne lama yidhahdo iska aamus ma taqanin wax warka lagu furfurto dadka yaqaana hadla dheh adiguna dugsi tag soo baro sida warka loo bilaabo waxaa la rabaa marta annaga muslimaa nahay dad muslimiin haddaan nahay qof kastoo muslim ah waxaa la rabaa sidii nabiga in u dhaqmo sala allahu calay wasalam raadkii nabiga in lagu joogaa la rabaa raadkii nabiga taas marka fiiri waxaana la og yahay haddii sunno nabi meel bidca haddii la keeno oo waxaa nabigu samay jiri la keeno wixii nabiga laga halmaama maanta fiiri odayaasha yada siyaasiyiinta yada kulligood haddii la haye sidii nabigu warka u bilaabi jira u bilow ma yaqaanin maxaa yal wax kaley ku tababarteen ma soo maa maxaa la rabaa marka in gadaal loo celiyo dadka oo reedkii nabiga lagu celiyo waa meesha gaaladu diidaydo leyi rajciyadaha laga ilaa dadka war dib yaan loo celin war reedkii nabiga ka daaya dadka le dibu socodka ka daaya le gadaalgadaalta yaan loo laabo waxaa la yidhi wax kasta in la hormariyay ku fiican yihin ilaa diinta maaha diinta haddii wax yar lagu daro waa kaa waa kaa haagsame bidca la yidhah wax laguma daro iyada ha gurigan haddii sidii hore loo dhisi jiray laga bedelo si cusub loo dhiso waa qurxoonaana diinka miya wax yar markaa ku dartuu kaa hallaaba wax laguma daro isaga maxaa waa wayi awel gurigaan marka horeba caqli banu aadana lagu dhisay soomaa marka caqli kale waa lagu qurxi karaa laakiin diinka rabulcaalamiina soo dejiyey haddii la yidha waxbaa lagu daraa banu aadam caqligiisa lagu daraa wahalaaba wax laguma daro marka asaga sidiisii waa in loo ilaaliyo marka sida hadalka loo bilowdo waa in qofka muslimkaa u barta hadduusan aqoon afkiisa iska haysto intuu ka baranayo oo kolliga aamusi ma dooneha soo barto waa wax yar kugu qaadan may sida hadalka loo barto subaxaad soo baran karta hal subax dugsiga aad hal waxaa tira macalin ibar sida hadalka loo ballabo ila qof muslima ta waa hadlaya mogta laakiin adigoon oqoonin ha hadlin aamus marka nabigu waa khudbeeyey uma khadaba nabigu waa khudbeeyey dadkiiu la hadlay wuxuu rabaa sadaqa hala bixiyo inuu yidhaahdo faxamid allaah alluu mahdiyey wa afnaa calayhi alluu ammaanay faqaala wuxuu ihi amaa bacdu intaas ka gadaal fa in allaha alle anzala wuxuu ku soo dejiyey fii kitaabihi yaa ayuhannaas dadow ittaquu rabbakum rabbigiin ka cabsadoo cadaabkiisa iska ilaaliya iyo cadhadiisa alladii rabbigii ka baqa khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxidatin hal naf idinka abuuray waa nebi aadam wa khalaqa abuuray minhaa naftii xaggeeda zawjaha zawjkeedii waa xawaa oo feerka nebi aadam laga abuuray oo wabasa faafiyey minhumaa labadii naf xaggooda waa nebi aadam iyo xawaa nebi aadam iyo xawaa xaggooda ilaahi wuxuu ka faafiyey rijaalan rag kaiiran fara badan iyo wa nisaa'an dumar kaiiraatin fara badan wey min baabi iktifaa leeda kan horaa lagu kaaftoon iyo dumar fara badan wataqu llaah allah ka baqa alladii allah tasaa'aluuna bihi aad wax isku weydiisataan ilaahay dartiis waxaas iigu yaal sooma tidhaahdaan allahaas ka baqa aad rabto dartiisi in wax lagugu qabto walarxaama qaraabadana ka baq qaraabadiina iska ilaaliya ha goynina in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday raqiiban midkii la socda calaykum korkiina qowl kasta iyo ficil kasta waxa aad samaynaydaan waa idin muraaqabayna waa idin la socda walaayata aayadiina nabigu waa akriyay allatii aayata fi lxashri suuratlxashri ku sugan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqaad rumeeyeenow ittaqu llah allah ka baqa waltandur nafsun naf walbaaba ha fiirido maa qadamad waxa ay u hormarsatay liqadin berri berridu waa qiyaamaha qiyaam waa hadeer waa dhowye ma dheera kullu aatin qariib wax imaanaya ma dheera oo aan marna ku seegay marka ha qiimaynina waxa akoonnada idinkugu jira waxa aad kaydhideen carruurta u reebaydaan carruurta in wax loo reebaba fiicanta oo ayagoo cayri adan ka tegin laakiin hantidaada rasmiga waa inta aad hormariday fiiriya maxaad aakhiro u hormarsatay intaas aad u fiiriya ayadaa muhiim ah naf walbaba taasaa fiiriya oo sida adduunka markaad joogtaan laba shayba inaad ka fiiridaa la rabaa laba shay aa laga fiirinaa shaygu masaxanya ilaa maanta adduunyada xaan ka fiirinaa wuxuu saxmaya haddii dhul boos ama jaga aad rabto inaad gadato meelaad rabto inaad boos ka gadato waxaad leedahay horta dukumiintiga yaa u oqoog dadka hebel ninka la yidhaha uga og meel kale la iiga wareejiyo maa dhulkayda bal hebela loo geey iga fiir amuu balaayaya amuu hadhow faalisa noqdo markaan beecid tago waa laga laiska fiiriya soo maa aada dukumiintiga la yskaga baara soo ma jeedin doolar haddii lagu dhiibo cadceed baa lagu fiirina shan goora qoraxda lagu fiirina amuu faalsay marka daacaadka aad aaqiro ugu tala gasheen salaadiinna salaadiinna sadaqadiinna dikrigiinna cibaadadiinna jihaadkiinna kulligiis war ka fiirsada inuu saxan yahay inuu qaldan yahay talabaadna waxaad ka fiirdaan war waxa weeye safarku waa dheeyahay sahaydii maxay la egta waxa kaa horeeya ma yar yihiin se waa badan yahi kollayba safarku waa dheeday waa kuu yaraa doona ee badsada labadaas in laga fiiriyaa la rabaa wax saxa inaad iska hormarido iyo wixii inaad badsato intaad fursad haysato yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno ittaqullaha allah ka baqa waltandur nafsu naf walba ha fiirido maa wixii qadamad ay u hormarsatay liqadin berri qiyaame wattaqullaha allah ka baqa ina allaha ilaah khabiirun waa mid xog ogaal u ah bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan ilaahay baa xog ogaal u ah waxa aad samaynaydaan walaa takunuu ha noqonina kaladiina dadka nasuullaah ilaahay ka tageen daacadiisii nasuu oo bimacnaa taraka ah wey nasuullaaha ilaahay dadka ka tageen oo fa ansaahum alla uu halmaansiiyey tambena waa nisyaan wey oo nasiyada labada macnaba ku timaada xagga luqada carabigaa bimacnaa tarakana waa ku timaaddaa bimacnaa dahalana waa ku timaaddaa waa halmaamay waa ka tegey labadii macnaa aayaddu ku timi walaa takuunuu ha noqonina kaladiina dadkii oo kale nasullaha ilaahay daacadiisa ka tegey fa ansaahum ilaahay uu halmaansiiyey ilaahay uu halmaansiiyey anfusahum nafyaalkoodii daacada allay ka tageen maslaxadoodii inay gartaana alla ka siiyo dhibkoodiiay ka shaqaynayaan dantoodii ka shaqaymayaan ilaahay baa saas ku ciqaabay ila wuxuu yidhi subxaana ulaa'ika dadka ilaahi weyna daacadiisa ka tegay allana halmaansiiyey naftoodii alfaasiquun ulaa'ika kuwaas humulfaasiquuna waa kuwa daacada ilaahay ka baxay daacada alle dadka ka baxay wey oo ilaahay caasinaya laa yastawii masinna asxaabu naari naarta dadkeeda iyo wa asxaabuuljanna masinna asxaabuuljannati jannada asxaabteeda humulfaa'isuuna keligoodaa liibaaneen ha ka shaqaynina inaad ka mid noqotaan asxaabta naarta ee ka shaqeeya inaad ka mid noqotaan asxaabta jannada ilahu asxaabu janno nagu dar tasadaquu wax sadaqaysta qabla an yuxaala intaan la kala teedin baynakum idinka iyo wa bayna sadaqa sadaqada maanta waxbaad la bixi kartaan intaan laydin kala teedin wax la bax kala teedin macnaheed waa maxay oo haddaad dhimato ama xataa naftu hadday ku qabatood sakaraado waxweyn ma bixi karti xoolahaaga xad ad bixi kartaa markaad sakaraado hadday naftu kaa dhacdaan hadda waaba dhammaatay sadaqo iyo idinka waa laydinkala teeday teed ah inin dhexeeya waa dhamaatay camalkii waaba dhammaaday haddaad sakaraado xataa qofku markuu sakaraad yahay xoolihiisa ma wada bixi karo saddex marka loo dhigo meelaa loo ogoliyay markaas weli waxba u baaqi intaadnaan shanlaayinta aakhiro tagtaan war maanta wixiina wax kala baxa tasadaquu wax sadaqaysta qabla an yuxaala intaan la kala dhex gelin baynakum idinka iyo wa bayna sadaqa tasadaqa rajulun waxaa la yidhahdaa khabariyatun lafdan dalabiyatun macna tasadaqa rajulun qof walba waxaa sadaqaysto wey qofba wax sadaqaysto khabaraad moodaa jumlada lafdigii waa khabar macnuhuna waa dalab tasadaqa rajulun qof waxaa ka sadaqaysto rajuluna waa baabu taqliib rag iyo dumaraa loola jeedaa tasadaqa rajulun qof waxaa ka sadaqaysto min diinaari dahabkiisa min dirhamihi lacagtiisa min hawbihi dharkiisa min saaci burihi saaciisa oo qamardila ah min shaciirihi saaciisa oo heedda ah min saaci tamrihi timirtiisa saaceeda waxaa ka sadaqaysto qof walbaa wuxuu hayo wax ka bixi xataa qaala ilaa uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam walaa yaxqiranna yuusan liidin axadukum qof idin ka mida shay-an shay shaygoo mina sadaqati ka mida qof idin ka mid ah shay sadaqada ka mida yay la yaraan yuusan isdhihin intaanu xaytare marna yuu isdhihin yuusan isdhihin yay la yaraan walow bishiqi tamratin timir jeexeed baa allah ka dhigo xataa hal xaboo timiroo la kala jeexay jeexeed inaad sadaqaysataa yay kula yaraan waxaa dhacda intaas cadaab alla inuu kaaga badbaadiyo hay yaraysan haysdhihin waxaan inaad bixi kartaa waxaad haysato wax kala baxdo markuu saas yidhi dadkii hanti badan ma wada hayaan ma xoolo badnayn waktigaas laakiin waa la qalbi wanaagsanaa qof walba wuxuu waxaan yarkaa miyaad bilaabi kartaa waa la joogsa qof walbaaba wuxuu is leeyahay intaa maad bilaabi kartaa inuu bixiyo waa la diyaar laakiin wixii yaa la yar ninaa inta dhiiraday uu kiishad yar oo lacaw ka buuxduu soo dhigay markaasuu nabiga u dhiibu yidhi ilahay dartiisaan ula baxay khalaas dadkii markaas kadibay dhiiradeen kadibay dhiiradeen fiiri fa abda-u dadkii waa daaheen oo waxbixintiiyay ka daaheen waa dib dhaceen xataa baana ilaa uu ka caddaaday fii wejhi nabiga wejigiisa alqadabu carab hogaa waa la joogsaday ilaa nabiga wejigiisa laga dareemay inuu arrintaas dhibsaday oo uu ka caloodo ka dhirfay qaala wuxuu yidhi qaalada waxaa dhaha saxaabiga xadiiska warina jariir ibni cabdilaahi albajali qaala jariir wuxuu yidhi fa jaa'a rajulun ninaa yimid ninkoo minal ansaari ka mid ah bisuratin kiishad kiishadaasoo min wariqin fida ah wa fii riwaayatin min dahabin dahab ah macnaha waa kiishad lacag ah lacagtana labadaasaa laga samayn jiray waagaas kiishad lacag ah kiishadaasoo kaadad ay ku sigatay kafuhu calaa cashiisii tajisu canhaa inay ka caajisto bal cajasad waaba ka caajista kiishad oo gacantiisa sacabku sacabka ka weyn oo sacabku uusan qaadi karin lacagaana ku rasaysan marka sacabka saas marka loogu qabto ma wada dabooli karo bal waaba dabooli waayo meeluu ka qabto sacabka waa ka wen waxaana ku jira dhammaan dahab iyo fido dahab iyo fidaa ku jira dahab iyo fidaa ku jira dahab iyo fidadu waa waa dahabka waa bir hadde iyo fidadu lacagtu warqad ma ahayn marka iishad oo sacabka ka weyn oo sacabka intii saas loogu qabto ka weyn oo sacabkiiba ka caajisay oo dahab ama fida ah ayaa nin la yimi ayaa nin la yimi fa naawalaha wuxuu u dhiibay rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi ayuu u dhiibay walxaal ayuu u dhiibay huwa rasuulku calaa mimberi mimbarkiisi korkiisa uu ku sugan yahay rasuulku isagoo mimbarkiisii ku fadhiya uu ninkii u dhiibay ninkiiyaa u dhiibay faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul allah haadii tanu fii sabiililaahi jidka allay ahaad ilaahay dartiisaan ula baxay rasuulka ilaahayo ilaahay dartiisaan ula baxay uu yidhi saasuu yidhi faqabadaha wuu qabtay rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam uma qaama abuu bakrin kadiba abubakar istaagay fa acdaa waxbuu bixiyey uma qaama cumaru cumaraa istaagay fa acdaa waxbuu bixiyey dadkii waa dhiiradeen waaa le war ninaa wax fiican keeneen nin walba qof walba ha ku darsaday ninaa na furtayoo wax fiican baxsheeye qof walba ha ku daba qabta marka markaasa abubakar iyo xataa markaas kadibay wax baxsheen qof walbaa markaasuu dhiiraday uma qaama cumaru la istaagay faacdaa waxbuu baxshay uma qaama waxaa istaageen almuhaajiruuna wal ansaar waa saxaabadii oo dhan ayaa istaageen macnaha wixii joogay meeshaa loola jeedaa fa acdow waxbay baxsheen uma tataabaca annaasu dadkii waa israacraaceen fi sadaqaati sadaqooyinkii fa min dii dinaarin mid hal diinaar u saaxiiba mid hal diinaaru wada hal diinaaraa mid wada wa min dii dirhamin mid hal dirhamo wada diinaarku waa dahab waa afar garaam iyo rubac dahaba diinaarku dirhamkuna waa fido dirhamkuna waa fido saddex garaamoo wax yar dhiman wey oo fidaa dirham marka fa min dii dinaarin mid dahab u saaxiib ah wa min dii dirhamin mid fida u saaxiib ah wa min dii wa min dii macnaha mid shay kale u saaiiba mid shay kale u saaiiba mid shay kale u saaxiiba wey mid walba wuxuu hayu wax ka baxshay wuxuu yidhi jariir ibni cabdillaahi xataa ra'aytu ilaa aan arkay kow maynin laba tuurin laba tuurin xaggana wax alaadaa tuuran intana raashina tuuran qof walba waxbuu baxshay xataa raaytu ila arkay kow mayni laba tuurin oo min dacaamin cunto iyo wafiyaabin dhar qof maruu keenaa qof raashinuu keenaa intana waxaa tuuranoo buur camal ah raashin la cuno intana dhar aan arkay saas ilaa aan arkay xataa ra'aytu ilaa aan arkay weja rasuulilahi rasuulka ilaahi wejigiisii sala allahu calayh wasalam yatahallalu xaala uu iftiimayo kaannahu madhabatun cad yar oo dahab oo kale xaalu yahay waxaad moodaa wejiga nabiga farxadda markuu farco waa dhalaali jiray cad dahabahaad moodaa sida dahabkii u dhalaalaada farxadda ka muuqato fa qaala rasuululahi sala allahu calay wasalam rasuulka alle markaa xadiis weyn uu sheego macno weyn arrintii markay dhacday ninaa bilaabay soo maaha ninkaas inuu ajar dheeraada leeyihu dadka bara fiiriya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man sanna qofkii jideeya fil islaami islaamka dhexdiisa sunnatan dariiqo xasanatan wanaagsan falahu waxaa u sugnaaday qofkaas ajruhaa sunnadaas ajarkii uu horta waa leey samayntii uu sameeyey ajarkeedii uu leey wa milu ajri man qof ajarkiisa mid lamidana waa leeyahay camila ku camal falay bihaa sunnadaas bacdow asaga gadaalkiis min kayri an yanqusa ayadoo uusan ka nuqsaaminayn min ujuurihim dadka ka dambeeya ajaryaalkooda shay-un shayna min kayri an yanqusa ayadoo uusan ka nuqsaamaynbe ayadoo uusan ka nuqsaamayn min ujuurihim dadka ku dayday ajaryaalkooda shay-un shayna fiiriya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waddo wanaagsan qofkii dadka tusa asaga ficilkii uu sameeyey ajarkeeda waa leeyi dadka kaloo uga dayda waddadaas wanaagsanna ajarkooda mid la miduu leeyi ayaga koodii la siima koodii ayagaa la siina ayaga ajar ka nuqsaami maa ilaahay baa qasbadihiisa ka siina ajarkoodii mid lamidha la siina nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waman sanna qofka jideeya sunnatan dariiqo dariiqadaasoo fil islaam islaamka dhexdiisa ahaatay dariiqadaasoo sayi'atan xun kaana calayhi korkiisa waxaa ahaanaa wisruhaa dariiqadaas dembigeeda horta samayntii uu sameeyey dembigeedii wa milu wisri man qof dembigiisa mid la midana waa ahaanaa camila bihaa ku dhaqmay min bacdihi gadaalkiis min bacdihi isaga gadaalkiis dadka uga dhaqmay oo uga daydayna dembigooda dembi la ega isaga loo qora min kayri an yanqusa ayadousan ka nuqsaamayn min awsaarihim dadkii xumaanta uga dayday dembiyaalkooda shay-un waxba qofaa xumaan sameeyey horta xumaantii samayntii uu sameeyey dembiyaa looga qoraa dadaa uga dayday inta qof uga dayata dembigooda dembi la ega isaga loo qoraa ayagana samaintay sameeyena loo qoraa dembi uga yaraama aakhire marka inta qof uga dayatay dembigoodoo kalu leey ayagiina dembi uga yaraama tusaale nabigu wuxuu u soo qaaday sala allahu calayh wasalam nebi aadan labadii wiiluu dhalay mid ka mid ahaa mid dilay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam wiilkaasu isagaa ugu horreeyey qof qof gardarrad u dila sidaas daraaddeed ilaa qiyaamaha laga gaadho qof kasta oo gardarra lagu dilo dembigeedu wax ku leey bal fiiri bale qofkaas inta ku socoto nebi aadanaana dhalay wiilkaas ilaa qiyaamo laga gaaro inta qof gardarre lagu dilo qaybuu ku leeyay qofkii dilay dembi uga yaraama marka qofka bele ka shaqeey ka warrama hadda tusaale fiiriya qabaa'ilka dada waxay sameeyaan waxay leeyihin diyo markii la soo qaado caruurta agoonta intaasay leedahay intaasna tolkaalaho diyooyinka iyo waxyaalahaasa la yskaga xallina dadaa jideeyey waana hanti agoonadoo la dhacay ilaahayna uu leeyahay ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii buduunihim naaran wasayaslowna saciira dadka hantida agoonta cunaya cuniddan waxaa loola jeedaa waa dadka hagoontii maalkoodii ka hortaagan inay qaataan adugu inaad cunto kaliya maa haddaad cunto haddaad badda ku tuurto haddaad gubto haddaad dad kale siido haddaad biyo kale ku bixdo waa isku mid cunidda waxaa loola jeeda itlaaf in aladiina yakuluuna macnaheedu yutlifuuna waa dadka agoonta dhaafinaya adiga agoonta haddaad dhaafido meeshan xataa hadaad masaajid ku dhisto waa isku mid hadaad cunto hadaad masaajid ku dhisto waa isku mid agoonka maalkiisa haddaad dhaaf siido naaraad leeda inaad adugu cunto ila masaajid ku dhis yaa ku yidi dadka gabal ayagoo dadaalaya aan naartu ay shaqaysanayaan tusaale fiiri waxay leeyihiin carruurtan agoontaa waa u dadaalayna maalkoodaanu xifayna anaa adeerkood muxuu samaynaa waxaan waa dhaxal qof walbaaba qadaru leeyahy soo maaha carruurtiina islama da-ka midka qaangaarka ah aa waxaa dhacda inuu waxbarashadiisa iyo jaamacadiisa ku bixiyo hantidii barkeed hantida uu ku baxshay marka dhaxal la yidhaahdo ma laha xaq uma laha kuwa kalaa leh hanti agoomeedu cunay qofkaasu naaruna ka shaqeey caruurka qaangaarkaa lagu bixinaana naaru cuna kaan ku bixinayo isagoo hantida agoonta maamulana naaru cuna waxaa la rabaa mar hadday agoonnima timaado waa in xoolaha la dhaxlo caruurku wuxuu leeyahay wax lagu bari kara ee agoonka kale wuxuu leeyahy wax laguma bari karo xaq umale wax lagu baro adiguma si kale uma maamuli karti qadarka isaga ku soo aaday ama wax ku bar ama wax ku bar wax ugu qabo adugu u dheere laakiin agoonta isku isku celcelintii maalku waagii aabbuhu noolaa ayuu ma aabbu wax maamuli karin hadda arrintu waa isbedel sidii waagii aabbu noolaa maalka looma maamuli karo haddee qof walbaa qadar koobanu leey qadarkiisi haddaad dhaafsiidana naara ku cunay dagaa jideeyey arrintaas markaas waxaa la leeyaha annaga reer hebela caadadeennu waxay tahay dhaqankayaga marka diyo la soo qaado intaasaa loo qaybiya intaas waxaa la siiya dadkii laga dhintay intaasna toolkaale dadaa jireeyey inta lagu dhaqmaayo naara u socayr dad kale waxaa arkee dadku isku caqli maaha wuxuu leeyahay maya waxaanu waa naari yaan la cunin waa maal agoomeed diyada marka la soo qaado dadki iskalaha faraha laga saaro maxaan annagu tol ku nahay tolka ma agoonta inaan cunaan ku nahay maye annaguna aan diyada isla bixinno wixii la soo qaadeen dadkii iskalaha aan siino odayaasha soo aruuriyeen waa la dhihi karaa haddaysan hanti lahayn oy fuqara yihiin wax waa laga sii kara illa waa soo shaqeeyeen qof agoon u shaqeey wey adogan biluu daba joogay laba bilooduu daba joogay war odagu laba bilooduu shaqeeyey intaas hala sii ilaa qofka adoon u shaqeeya ilaahay labuu ka dhig waman kaana aniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf qofka agoon u shaqeeya oo dhaqaala haysto isku filan ha dhowrsanado agoonta yuusan waxba ka qaadan qofka adoon u shaqeeyo faqiira oo asagu aan xoola lahaynna wax xoogaa sida wanaagga lagu yaqaan shaqadaasoo kale qofka qabta intii la sii jiroo kale hala sii hadduu bil shaqeeyey hadduu laba bilood shaqeeyey hadduu shan bilood shaqeeyey odagi waxa la sii waxa la siinaana maaha wax u cantoobi ee waa bil maxaa lagu sii karaa qof shaqadan laba bilood maxaa lagu intuu shaqeeyaa lagu siina soo ma jeedi hantidii saas aheed qofa marka dadaa marka iska ilaaliya naarta oo waxay leeyihin war naar ma qaadi karno intaan noolahay waa inaan wanaag la beero diyo maa la soo qaaday meesha alla dhigay hala dhigo waa dhaxale annaguna diyada isla bixin khalaas marka qofba waxbuu tabcana qofkii wanaaggas ka shaqeeyey waan dhimanaa hadhow markaasa le annaga waxaa dhaqan noo ah diyada la soo qaado dad kale in la siiyo fiiri dhaqankaas waa socaa boqolaal sano socaa ajara u socaa isagoo qabrigiisa ku jira xaal isagaa wanaaggaas ka shaqeeyey wanaaggaas ka shaqeey war intaad nooshahay dariiq falo qof walbaa dariiqu falaahe dariiq maareed ha falan dariiq maareed ha falin oo qabriga aad kula gubato ha falin ma qaadi kartid ma xambaari kartid culayskeeda lama falo balaayo uma talaa nabigu wuxuu akriyay haadihi اlaaya wanaktubu waa qoraynaa maa kii qadamuu dadku ay hormariyeen iyo wa aahaarahum ilaahay wuxuu leeyahay dadka laba shayaan u qoraynaa intay nooleeyeen waxay sameeyeenoo hormariyeen iyo raadkay ka tageen raadkii fiiriya waa dhaqankay jideeyeen oo looga dayday waa u qoraynaa iyadan akhrajaga xadiiska muslimaa soo saaray juska saddexaad siddeetan iyo sideed iyo siddeetan iyo sagaal juska sideedaadna waa ku soo saaray safxada lixdan iyo kow iyo lixdan iyo labo wanasaayin waa soo saaray juska koobaad saddex boqol konton iyo shan iyo saddex boqol konton iyo lix wadaaramiin waa soo saaray juska koobaad boqol labaatan iyo lix iyo boqol labaatan iyo toddoba wadaxawi waa soo saaray fi mushkil mushkil aahaarka juska koobaad sagaashan iyo saddex iyo sagaashan iyo toddoba walbayaaqi waa soo saaray juuska afraad boqol toddobaatan iyo shan iyo boqol toddobaatan iyo lix wadayaalisuna waa soo saaray raqamka lix boqol iyo toddobaatan wa axmedna waa soo saaray juuska afraad safxada saddex boqol konton iyo toddobo iyo saddex boqol konton iyo sideed iyo saddex boqol konton iyo sagaal iyo saddex boqol iyo lixdan iyo saddex boqol lixdan iyo kow iyo saddex boqol lixdan iyo labo wabnu abi xaatimna waa soo saara ciidan noqoshay fii tafsiiri kamaa fii tafsiir ibni kaiir sida ku sugan juska saddexaad shan boqol lixdan iyo shan wa ziyaadatu allatii siyaadada qabla alakhiira siyaadada ugu dambayday midda ka horayda lahu waxay u sugnaatay ibnu abi xaatim wa isnaadoo sanadkeeduna saxiixun waa saxiix weli tirmidi waxaa u sugnaaday juska saddexaad saddex boqol toddobaatan iyo toddobo wa saxaxahu uuna saxiix yeelay wabnu maajaan u sugnaaday juska koobaad safxada sagaashanaad aljumlataani labada jumlo allataani labada jumlo qabla siyaadati siyaadada ka horeeya siyaadada almushaari ilayha la ishaaray maca siyaadatayni ayadoo labada siyaado la jiraan fiihimaa labada siyaado iyadoo la jiraan fiihimaa labada jumlo dhexdooda xaalay ku sugan yihiin labada siyaado waa man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruhaa siyaadada ku dhex jirtaa waa miludaas wey jumlada kalena waman sana sunatan sayiatan waman sana sunatan fi lislaami sayi'atan kaana calayhi wisruhaa waa miludaas wey siyaadada ku dhex jirtaa marka labada jumlo iyo labada siyaadada ku dhex jirta waxaas wariyeen tirmid iyo ibnu maaja wa ama siyaadatu lula siyaadada ugu horayda fahiya lilbayhaqi u sugnaatay wamaa bacdaha waxa ka dambeeya ilaa raabicati ilaa laga soo gaaray siyaadada afraad lahu bayhaqi u sugnaatay walimuslim waxaa u sugnaaday lahu bayhaqi u sugnaatay iyo walimuslimin wlkhamiisatu siyaadada shanayda xata aamina ilaa la soo gaaray siyaadada sideedeyda lilbayhaqi u sugnaatay wa cinda dayaalisi waxaa ku sugnaaday alkhaamisatu siyaadada shanayda wataasicatu midda sagaalayda lidaaramihi u sugnaatay iyo waaxmed iyoiyo wa axmed walimuslimiinna waxaa u sugnaaday naxwuhaas taasicada mid la mid ah wakada dayaalisi dayaalisina waa la mid iyo wa axmed ayda noqoshay oo midda sagaalaadoo kalay wariyeen waalcaashiratu midda tobnayda iyo waaniyatu cashar midda labiyo tobnayda iyo waaniyata cashar iyo waalkhamisata cashar iyo wataasicata cashar lilbayhaqi u sugnaadeen wاxaadiyata cashar iyo waaniyata cashara liaxawi sugnaadeen iyo waaxmed wraabicata cashar lidayaalisi u sugnaatay wasadisata cashar iyo wasaabicata casharna limuslimiin u sugnaadeen iyo watirmidiy iyo waaxmed iyo waqayrihi wariwaayatu aaniya riwaayada labaad oo xadiiska bilowgiisii waxaan ku soo marnay wafii riwaayatin fataqayara aan ku soo marnay wariwaayatu aaniyatu linasaayi u sugnaatay iyo wabayhaqiy waaliatu riwaayada saddexaydaana litaxaawiya wa axmeday u sugnaadeen xadiidkan hoos wuxuu ku tanbiihiyey xaashiyada ama haamishka hoose wuxuu ku tashbiihiyey xadiidkan dadka ahlubidaca waa daliishadaan dadaa waxay yidhaahdaan waxaa jirta bidco fiican bidco fiicanaa jirta bal waxay dhahan bidcada shana loo qaybiyaa bidco waajiba bidco sunnaa bidco xaaraana bidc karaahiya iyo bidc mubaax xadiidkani u daliishada waxaa man sanna fi lislaami sunnatan xasana nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam qofkii diinka islaamka dhexdiisa jideeyo sunno fiican nabigaa yidhi yidha sala allah alay marka waxay yidhahdaan qofku waxbu iska jiday karaa oo cibaado ah markaasaa la samaynaa markaasaa qayr laga hela waxaa looga jawaabin laba arrimood kaliya qofku hadduu fahmo markaasuu fahmaa istidlaalkaas inuu qaldan yahy oo aysan bannaanayn qof inuu diinta wax ku soo daro inaysan bannaanayn laba shay markaad fahamtaad fahmeen midda koobaad waxay tahay xadiidka sababul wuruudkiisa xadiiskan hadda waa soo akrinay sababtii xadiisku ku yimid waxay ahayd fiiriya ninaa lacag baxshay sadaqaa nabigu markaasuu yidhi man sanna sunnatan xasana marka ninkaas fiiriya ninkaasu sunno nabigu dadka amray miyuu ku dhaqmay dhaqankaasuu ku nooleeyey oo looga dayday miya mase asagaa dariiqo cusub bilaabay bal fiiriya qof walbaa wuxuu fahmi karaa sunnada ilaahay horu u amray sadaqada sadaqada ilaahay horu u amray nabiguna maalinkaasuuba amrayba marka ninkaanu waxa uu sameeyo ah sadaqa in la bixiyo ah maahan bidca isagu uu sameeyey ee waa maxay waa sunno uu nooreeyey sunno aan markaas dadkii ku dhaqmay uu nooreeyey markaasaa dadkii uga daydeen xadiiska macnihiisu waa saas marka ee maahan qof asagu jeerkiisa diin cusub kala yimaado kaas waa khasaara waa halaagsana tan labaad oo ku tusayda istidlaalku inuu qaldan yahay waxay tahay sideeda haddii qof wax bilaabo oo uu sharci ka dhigo yidhahdo waa diin shaygaas inuu xasan yahay oo ajar laga helaa iyo inaan ajar laga helaynoo dembi laga helaa maxaa lagu kala garan karaa sharciga bisa lagu kala garan karaa ahlusunna waljamaca waxay qabaan taxsiinka iyo taqbiix shaygaanu waa xun yahay dembiyaa laga helaa shaygaanuna waa fiican yahay ajaraa laga helaa waxaa lagu kala garan karaa sharciga muctasilada waxay qabaan caqligaa lagu kala garan karaa waa ahlubida waxa ajarka lagu hela iyo waxa kale caqliga lagu kala garan karay qaban ayagu waa ahlubidac marka waa firqa baadiyowday wey marka qof hadduu inta wax iska bilowga yidhaa waa wax fiican wax fiican inay yihiin haddaan sharcigu caddayn see lagu ogaa karo ma la ogaa karo labadaas arrimoodoo marka ku fahmi xadiiska sababku ka hadlaayey ma wuxuu ahaa diin cusuboo la jideeyey mase wuxuu ahaa diinkii nabiga lagu dhaqmay diinkii nabiga lagu dhaqmo ah sidaa darteeda man sanna sunnatan xasanatan macnaheedu waxay tahay diintii qayb ka mida oo markaas dadku aysan samaynayn hadduu qof sameeyo oo looga daydo ajaru helaa waa saas wey ee macnaheedu maaha in diinta wax lagu soo daro maaha ma ba fasalka toban iyo toddobeeya alfaslu saabica cashar ziyaarat lqubuur qubuuraha in la siyaarto uu fasalkaanu ka hadla baabkan wuxuu ka hadlaa qubuuraha in la siyaarto waa diin waa sunno waa cibaado weynu ilah yartiisa ajar looga helo qubuuraha muslimiinta waa in lasoo siyaarto sida loo siyaarto iyo qaabkoodana waa arki doonaa insha allah almasalatu khamisata cashar bacda almia masalada shan iyo tobnayda boqol ka gabaal wa tushracu waxaa la jideeyaa ziyaarat lqubuur qubuuraha in la siyaarto siyaaraha in qubuuraha la siyaarta waa sharci maxaa loo siyaaranaa xikmadda xikmadda qubuuraha loo siyaaranaa maxay ta xikmaddiyuu sheegay liliticaadi bihaa in lagu cibro qaato liliticaadi bihaa waa in lagu cibro qaato qubuuraha waxaa loo siyaaranaa in lagu cibro qaato qof walba uu ogaado meeshaas in laysdhigayo wa tadakuri alcaaqirati iyo caaqirada in la xasuusto qabuuraha qalbiga kusoo noolaana markaa tagto waxa weeyaan waad ku cibro qaadanay meeshaas in lagu dhigayo meeshaasu kuu dambaydo meeshaas in lagu dhigayo meeshaasu kuu dambaydo gurigaaga rasmiga u halkaas yahay caaqiradaa lagu xasuustaa qofka muslimka aho dhintoo ku jirana waa loo ducayna oo qabriga markaad ag tagto waa usoo ducayna marka siyaarada sharcigaa marka meesha la tago adigana nacfiyaad ka hele ajaraad soo hele qabrigiiaad xasuusee qalbigaa kuu qoya waa cabsaneen qofkii walaalkaayo qabriga ku jirana waxbaa tareh waa u ducayne labadaas nacfiyay leedahay siyaaradu markay sharci tahay laba nacfiya laga soo hela maydkiina waxbaa la tara qofkii noolaayo tegana waxbuu ka soo hela labadiiba waa ku nacfinaya laakiin shardi maxaa ah waa in siyaaradu sharci noqoto oo aan la qaldin hadda salaada haddii la qaldo ama ajar laga helaa ma laga helaayo soonka haddii la qaldo ajar maa laga helaayo ma laga helaayo waxaa la rabaa siyaartu waa cibaado weyn nabiguna waa siyaaro jiray qubuuraha waana ku laalaaba jiray ee waxaa la rabaa in la siyaarto qaladkana laga ilaaliyo waa kana shardigeeda fiiri shariidata allaa yaquula cindahaa maa yuqdibu rabba shariidata shardinimadeeda allaa yaquula qofka siyaarana waa inuusan dhihin cindahaa qubuuraha agteeda maa yuqdibu rabba rabbi wax ka caraysiina subxaanahu ilaahi baa nuqsaan iyo ceeb ka fogayna wa tacaala rabbiyaa sarreeya waxaa la rabaa markaad qabuuraha siyaaranaydo wax ilaahay ka cadhoodo inaadan ku hadlin oo aad iska ilaalido waxa ilaahay ka cadhoodo adiga dhan maxaad shaqadaada ku soo koobe inaad meesha ku cibro qaadatood ogaato halkan in lagu dhigayo labo meydka inaad u ducaydo ilaahu naxariiso low qabriga u nuuri low qabriga u waasici low jannadaada geli ilaw cadaabkaaga ka badbaadi ducadii nabiga waa ugu ducayne maydkana waa u soo ducayne aduguna waa soo cibro qaadane waxaad iska ilaaline wax ilaahay ka caroodo inaad ku hadasho waa iska ilaalin taasoo iska maxaa ka mida waxa alla ka caroodo fiiriye maxaa ka mida waxa alla ka caroonaa ka ducaa'i almaqbuuri qofka qabriga ku jira in la baryo kale ta u tagto baa tidhahda awoowe ilmihii saasay noqdeen xoolihii saasay noqdeen hebel waa jirran yahay hebel dhibkaasaa haysta hebel waa xihan yahay oo asagii qabriga ku jiray aad balays u geydo innaa lilaahi war waagu noolaayu uu tari jiray ninkaan waagu noolaayu wax ku biiri jiray hadda adigu duco iyo qayrkaa sugaa laakiin asagina culays la tagto xuu ka qaba karaa hadduu ku maqlo xataa xuu qaba kara waa muruga hau siyaadee bismillaah adiga naxariis darrida qofkaan markuu noolaa waxbuu qaba jiray dhaqaaluu bixi jiray caqli iyo talu bixi jiray laakiin hebelaa xihan inaad korgeydo qof qabri ku jira lafiisii aboor cuna aboorku iska celi laha hadduu wax qaban karo hadduu cadow qof xabsi ku jira wax ka qaban karo ama dhibaato kale asaga lafiis aboorka ka ceshada soo maaha ha marka adigiina meeshaan la soo taaganta hebel waa saas hebel waa la xidhay hebel ilmalacaana hayda hebel xoogaa ganacsigii waa kala kici waayey hebel xeradaa ku yaraatay waxaa lagaa rabaa awoowe ayeeyo subxaan allah subxaan allah waa qalad midaas cale allah kugu dhacayda asaga ha baryina adigu ducee adigu u ducee adaa maanta nool afkaagu qoyo yahay adaa ducay kara u ducee u ducee sadaqo ka bixi ilaahi weyna u bari adaa maanta nool laakiin isagii baahiaha u sheega ka ducaailmaqbuuri sida in qofka qabriga ku jira la baryo kale wey waxaa la ka caroona walistiqaafati bihim in gargaar laga dalbo asaga walistiqaafati bihim in qofka isaga gargaar iyo gurbad laga dalbado oo lalaii soo gargaar min duunilaahi alla ka sokay tacaala ilahi waa sarreeya labo waxaa kaloo ilaahay ka caroona ow taskiyatihi in asaga la taskiyeeyo walqaci lahu in loo gooyo biljannati janno iyo in la yidhaha qofkaan ahlujanno adiga ma janno war ka hayo yaa kuu sheegay ahlusunna waljamaaca waxay qabaan qofkaanu waa ahlujanno waxaa la dhihi karaa qofkii nabigu sheegay sal allahu cala slm sida abubakaru sidiiq hadda abubakar inuu ahlujanno yahay waa la hubaa nabigaa noo sheegay cumar ibnu lkhadaab inuu ahlujanno yahay waa la hubaa nabigaa noo sheegay sal la laakiin dadka kale fiiriya haddaad wanaag ku tiqiinay lama yidhah wa ahlujanna waxaa la idhahdaa ahlu khayru ahaa ahlu khayr iyo ahlujanna waa kala duwan yihi ahlu khayr macnaheedu waxay tahay qofkaanu qof khayrka ka shaqeeyu ahaa wa ahlu khayr macnaheedu waxa wey qofkaanu qof khayr lagu yaqaanu ahaa qofkaan khayraa lagu yiqin jannaan ilaahay uga rajaynayna ilaahay naxariistiisaan u rajaynayna khayran ilaahay uga rajaynaynaa saasay yidhahdaan ahlu sunuhu qofka xumaanta lagu yiqiinna ma yidhahdaan waa ahlunaar hadduuba muslim yahay ee waxay dhahaan qofkan waa loo cabsana qofkan below ka shaqayn jira waa loo cabsana ilahi haw dhaaf laakiin waa ahlunaar ma yidhaahdaan maxaa yeele yaa u sheegay ilahi waa naxariis badan inuu iska cafiyaa dhici karta qofkan adigu aad qayrka ku tiqiinna waxaa dhici karta in wax kale u qarsoon ilaahay u cadaabay oodan adigu ogeyn adigama qalbiga ogaa marka lama yidhaha waa ahlujanna haddaad wanaag ku tiqiina maxaa la yidhaha waa ahlu khayr qofkaan khayran ku niqin wanaagan ku niqin khayran ilaahay uga rajaynayna qofkaan khayr badana u malaynayna ilaah u naxariiso aa la yidhaahdaa iyo wanaxwu daalika wixii la mid a wa fiihi waxaa ku sugan xukunkaas axaadiiu alawal xadiidka ugu horreeya marwiyin waxaa laga wariyay can buraydata bni lxusayn buraydata bni xusayn radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam innii aniga kuntu waxaan ahaa nahaytukum inaan idinka reebay can ziyaarati lqubuur qubuuraha inaad siyaarataan nabigaa maalin dadka la hadlay wuxuu yidhi hadda ka hor markii islaamka bilowga uu ahaa waa anigii idinka reebay qubuuraha in la siyaarto marka hore nabigu waa u diiday muslimiinta qubuuraha inay siyaartaan sababtoo ah markaas waa la cusbaa waxaa laga cabsanayay qabriga agtiisa markay tagaan inay ku hadlaan wax ilaahay ku carooda fiiriy markii hore islaamku bilowga ahaa nabigu waa u diiday qof qabri tegi kar lama arku ilaa waa meeshii lagu fidnoobay wuxuuna ka cabsanayey inay dadku ku hadlaan wax ilaahay ka caroodo saasuu ka baqay marka markii dambe dadkii diintii barteen oo ay fahmeen uu wuxuu yidhi hadda ka hor waanigii idinka reebay qubuuraha inaad siyaarataan innii aniga kuntu waxaan ahaa nahaytukum inaan idinka reebay can ziyaarati alqubuur fazuuruuhaa siyaarta hadda siyaarta fasax weeye marka fiiri diididii hore waa la nasaqay waxaa nabigu uu ogaa oo sunnadiisii ah oo qilaa qiyaamu saaco sharci ah qubuuraha in la siyaarto saasaa diinkiiya waa la nasaqay diididii hore fiiriya nabigu marka xikmadiiuu sheegay qubuuraha loo siyaaranayay fa innahaa siyaarada tudakirukum waxay idin xasuusinay alaakhirata aakhirada waltazidkum haydiin siyaadido ziyaaratuha siyaaradeedu khayran fiiri nabi wuxuuhi markaad qubuuraha siyaarataan waa inay siyaaradu qayr idiin siyaadido macnaha alla kacabsi waxaa la rabaa markaad ka soo laabato qabriga in alla kacabsi kuu siyaado oo daacada aad badido sadaqadaada salaadaha sunnada sadaqada aad bixini adkaarta iyo dikriga carabka aad badido oo diyaargarow aad badido waa inaad wax ka soo faa'ido qabrigii ood ku soo cibro qaadato oo tidhahda meeshaanan ku dambaynahay intaa noolahay aansaad qaato oo sahay qaato sahay inaad qaadato faman araada qofkii doona uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam faman araada qofkii doonaya an yazuura inuu siyaarto qubuuraha falyazuur ha siyaarto waa fasaxe walaa taquuluu ha dhihinina hujran baatil markaad qubuuraha siyaaraydaan baatil ha ku hadlinina uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam walaa taquuluu ha dhihinina hujran baatil hujrigu waa baatil akhrajahu xadiiskaas muslima wariyey juska saddexaad safxada iyo bogga lixdan iyo shan juska lixaadna waa ku wariyey safxada siddeetan iyo labo waabu daawuudna waa wariyey juska labaad safxada toddobaatan iyo labo iyo safxada boqol soddon iyo kow wa min dariiqi dariiqa abu daawuud ayuu ka wari albayhaqiyu juska afraad safxada toddobaatan iyo toddobo wa nasaayuna waa wariyey juska koowaad safxada laba boqol siddeetan iyo shan iyo safxada laba boqol siddeetan iyo lix wuxuu kaloo ku wariyey nasaa-i juska labaad safxada saddex boqol labaatan iyo sagaal iyo saddex boqol iyo soddon wa axmedna xadiidkan waa wariyey juska shanaad bogga saddex boqol iyo konton iyo saddex boqol konton iyo shan iyo saddex boqol konton iyo lix iyo saddex boqol konton iyo saddex boqol lixdan iyo kowdhe wasiyaadatu lula siyaadada ugu horayda iyo waaniyatu midda labaad low liaxmed ay u sugnaadeen weli abi dawud waxaa u sugnaatay alula siyaadada ugu horayda binaxwiha lafdigan xaalay la mid tahay weli nasaa-i waxaa u sugnaaday ahaniyatu siyaadada labaad iyo wahaaliatu qaala nawowiyu imaamkii culummada waaweyn oo shaaficiyada ka mid ahaa imaam nawowi wuxuu yihi raximahullah fi lmajmuuc kitaabkiisa la yidhi almajmuuc juska shanaad safxada saddex boqol iyo toban wuxuu noo fasiraa waxa nabigu diiday oo ah alhujri wاlhujru alkalaamu baailu waa hadalka baailkaa wa kaana nahyu diididdu wuxuu ahaa markii hore sababta nabigu ugu diiday siyaarada dadka ayuu noo sharaxa wa kaana nahyu diididdu wuxuu ahaa awalan markii ugu horreyday liqurbi cahdin dadka waqtigoodaa ku dhowaa min aljaahiliyati gaalnimo dad gaalnimo mardhow ka soo baxay ayay ahaayeen haddii loo oggolaa lahaa fa rubamaa waxaa la arkaa kaanuu inay ahaadaan yatakalamuuna kuwa ku hadla bikalaamiljaahiliyati hadalkii gaalada albaadili oo baadilka ahaa falama staqarrat markay sugnaatay qawaacidulislaam qawaaciddii iyo qaacidooyinkii islaamka markay sugnaatay oo tiirarkii islaamku sugnaadeen watamahadad markay makansatay axkaamu islaamka axkaamtiisii filquluubi tamahadad ay tamakanad wey markay makansatay axkaamuhu islaamka axkaamtiisii filquluubi markay quluubta si fiican u makansatay washtaharad markay caanbaxday caan noqotay macaalimuhu islaamka tacliimyaalkiisii ubiixa waa loo baneeyey lahum dadkii muslimiintaha aziyaaratu markaasaa siyaarada loo fasaxay waxtaada waana dadaalay nabigu sala allahu calayhi wasalam biqowlihi hadalkiisa uu yidhi walaa taquuluu hujran baadil ha ku hadlinina si aan qaladkii markii hore loo diidayo u soo laaban sheekh naasir wuxuu uhi qultu waxaan leeyahay walaa yakfaa ma qarsoona anna maa yafcaluun waxa ay samaynayaan alcaamatu dadka caamadaa wa kayruhum iyo dadka kale cinda siyaarati siyaarada agteeda oo min ducaailmeyti meydka in la baryo ah walistiqaafati bihi gargaar in laga dalba ah wa su-aalillaah iyo ilaahay in wax lagu weydiisto bixaqi meydka xaqiisa ilaahay hebel xaqiisa wax lagu sii in la yidhaahdo lahwun arrinkaas waa baatil min lahuwa shaygaasu dhe lahuwa shaygaas lahuwa wey wa huwa oo damiirho laam la geliyey lahuwa shaygaasu min akbari lhujri baatilka ugu weynu ka mid yahy wlqowli bilbaaili baail lagu hadlay kan ugu weynu ka mid yahay fa cala alculamaa culummada muslimiinta waajib waxaa ku ah an yubayinuu inay u caddeeyaan lahum dadka muslimiintaa xukm allahi ilaahay xukunkiisa fii daalika xaal uu ku sugan yahay qowlka ay ku hadlayaan dadkaas xukunka ilaahay wuxuu sharciga ilaahay ka qabo baatilkaas lagu hadlayo culummadu waa inay dadka u caddeeyaan waa inay dadka u kala saaraan siyaarada sharciga ah oo meydka waxtarayda oo qofkii zaa'irkaayo soo siyaartay waxtarayda iyo siyaarada aan sharcigu oggolayn waa inay dadka u kala caddeeyaan wa yufahimuuhum dadka waa inay fahamsiiyaan aziyaarata mashruuca aziyaarata ziyaarada ziyaarada almashruucata oo la jideeyey ziyaarada sharcigu jideeyey waa inay dadka fahamsiiyaan iyo walgaayata ujeeddada minhaa siyaaradaas laga leeyahy haayada iyo yoolka looga socdo xikmadda ku jirta waa in dadka la baro ilaa dadku hadda fiiriya waa saddex qolo sunnadii nabigay ka tageenoo qubuuraha ma siyaaranayo weligiisba qabri ag istaagima waa sunno weynoo nabiga ka maqan qofkaas dad waxaa jira aanba aadinba xataa meydka markay soo aasaayaan qubuuraha inta ku leexdaan salaami maayeen u ducay maayeen maydkuusoo asar iska soo laaba iska daa inuu u qasto aado qofka noocaasa marka sunno weyn oo sunnadii nabiga ka mid aha ka maqan sunno weyn qalbigiisuna waa qalala dadka galoona siyaaro aan sharci yahaynay samaynayaan qabrigii meesha lain isaga loo ducey isagay baryay xarigay ku xidhanayaan nadaray ka gelaayaan asaga waa halaagsamayn marka waa tii jaahiliga taas waa tii jaahiliga oon la ogolayn qofka saddexaad inaad noqotaa la rabaa waa maxay siyaarada hadayni qubuuraha siyaaro laakiin siyaaradaadu sharci ha noqoto tii sharciga ahaydoo nabigu ogaa ha noqoto sala allahu calay wasalam qabriga aad qubuuraha tag u soo ducey dadka dhintay u soo ducey adiguna ku soo cibro qaado ayaga ha baryo ha baryo marka markaas waxaad noqonaydaa qof diinkiisiina haystoon ka tegin xadgudubna aan la iman sidaasaa la rabaa culummadu inay dadka u fahamsiiyaanna waqad qaala wuxuu yidhi asancaaniyu fii suburi salaam juska labaad boga boqol lixdan iyo labo caqiba axaadiia axaadiista gadaalkooda axaadiistaasoo fi ziyaarati ziyaarada iyo walxikmati xikmadda ku sugnaatay xikmadoo minhaa siyaarada xaggeeda ka ahaatay wuxuu yidhi sancaani waa kana maquul qowlkii alkullu dhammaan axaadiista nabiga daallun wuxuu tusaa calaa mashruuciyati ziyaarati alqubuur qubuuraha in la siyaarto la booqdo inay sharcigii islaamka ka mid tahay iyo wa bayaani alxikmati xikmada in la caddeeyo fiiha siyaarada xalay ku jirto xikmadda ku jirta in la caddeeyo wa annahaa xikmaddu lilictibaari waa in lagu soo cibro qaato meydkana waa in loo soo duceeyo fa idaa khalad hadday ka marnaato min haadihi xikmaddaas xikmaddii ilaahay u jideeyayoo ah meydkana in loo duceeyo qofkuna ku soo cibro qaato xikmaddaas haddii laga waayo siyaarada lam takun noqon maydo muraadatan midii la doonayo sharci tii sharcigu amray maba ahanba taas taas waa baail aani xadiidka labeeye marwiya waxaa laga wariyay can abi saciidin اlkhudriyi qaala wuxu uhi abi saciid qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam inii aniga nahaytukum hadda ka hor waxaan idinka reebay can ziyaarati اlqubuur qubuuraha siyaaradooda fazuuruuhaa siyaarta haddeer hadda waa laydiin fasaxaya siyaarta fa inna fiihaa siyaarada waxaa ku sugan cibratan cibro qaadasho cibro qaadashaa ku sugan walaa taquuluu ha ku hadlininoo ha dhihinina maa yuskhidu rabba wax rabbi carageliya markaad qabriga siyaaraydaan iska ilaaliya inaad ku hadashaan wax rabbi carageliya akhrajahu xadiidkaas axmedaa soo saaray juska saddexaad bogga soddon iyo siddeed iyo bogga lixdan iyo saddex iyo bogga lixdan iyo lix walxaakimna waa soo saaray juska koowaad bogga saddex boqol toddobaatan iyo afar iyo saddex boqol toddobaatan iyo shan wa canhu xaakimu ka wariyay albayhaqiyu juska afraad toddobaatan iyo toddoba bogga ah uma qaala xaakim wuxuu uhi saxiixu xadiidkan siyaarada sheega waa saxiix calaa shardi muslim ayuu ku saxiixiya wa waafaqahu dahabiyu xaafidu dahabina waa ku waafaqay inuu saxiix yahay wa huwa xurunkuna kamaa qaalaa waa siday yidhaahdeen wa rawaahu lbazaarna waa wariyey aydanna qoshee raqamka sideed boqol lixdan iyo kow wa qaala alhaytamiy wuxuu ku yidhi fi lmajmaci zawaa'id wa manbaci lfawaa'id juska saddexaad bogga konton iyo sideed wuxuu ku yidhi wasnaad wa qaala wuxuuna yidhi waa qaaladii soo celsha wuxuu yidhi wa isnaadu sanadkiis wa isnaadu rijaalihi rijaashiisa sanadkeeda rijaalu saxiix weeye rijaalu saxiix weeye qultu waxaan leeyahay buu sheekh naasir wahiya riwaayadan bazaar wahiya ay riwaayat lbazaar cinda axmed ay ku sugnaatay binaxwiha lafdigan lafdi lamida xalay tahay min dariiqin ukhraa dariiq kale uga sugan tahay wa isnaadda sanadkeedana laa ba'sa bihi dhib kuma sugnaa fi lmutaabacaati mutaabacaadka dhexdooda xalay ahaatay oo mutaabaco waa noqon kartaa walahaa riwaayadaas waxaa u sugnaaday shaahidun min xadiidi cabdillahi bni camar bilafdi lbazaar lafdiga bazaar akhrajahu dabaraaniga soo saaray fi lmucjami sagiir safxada boqol sideetan iyo saddex wa rijaaluhu muwafaquuna rijaasha warideen waa ruwaadee waa kuwa la tawfiiqiyey alxadiiu haalit xadiiska saddexee marwiyun waxaa laga wari can anas ibni maalik qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allah yidhi sala allahu calayh wasalam kuntu waxaan ahaa hadda ka hor nahaytukum mid idinka reebo idin diiday can siyaarati alqubuur calaa baraaruga fazuuruuhaa hadda siyaarta fa innahaa siyaarada quluub fainahaa siyaarada qubuuraha la siyaartaa turiqu lqalba qalbiga jilcida quluubta ku qushuucayda wa tudmicu lcayna ishana ilin ay ka keeneen wa tudakiru laakhira aakhirana waa xasuusineen walaa taquuluu hu jiren hadal baailana ha ku hadlinina markaad qubuuraha siyaarayda baail ha ku hadlinina aqrajulxaakimaa soo saaray juuska koobaad bogga saddex boqol toddobaatan iyo lix bisanadin xasanin uma rawaahu xaakimaa ku wariyay juuska koobaad bogga saddex boqol toddobaatan iyo lix haddana bogga saddex boqol toddobaatan iyo shan iyo saddex boqol toddobaatan iyo lix labadaba waa ku wariyey marka labaad wa axmedna waa soo saaray juuska saddexaad laba boqol soddon iyo toddobo iyo laba boqol iyo konton min dariiqin ukhraa dariiq kale canhu can anas ibn maaligayna ka wariyeen anas binaxwi lafdigan lafdi la mida wa fiihi xadiiskaas anas oo labaad dacfunaa ku jira xoogaa dacfiya laakinahu dacfigaasu munjabirun waa kabma waa kab maaho wuxuu ku xoogaabaa bimaa xadiidkii qablahu hortiisa ku sugnaa wa filbaabi baabkan waxaa ku sugan xadiiun marwiyu laga wariyay can abi hurayra radia allahu canhu wasayaati waa noo imaan doona xadiiskaasu siyaarada axaadiisteedu waa badan tahay ducooyinkii iyo qaabkii loogu ducaynayay yaaba soo socda ragga iyo dumarka labadaba inay siyaartaana noo soo socoto mislo dheer ah marka halkaasaan ku joojayna wallah subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaaraka cala nabiyina moxamed